magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda ka socota deegaanada jubbaland waxaana kulankan ka qaybgalay wasiirada wasaaradaha qorsheynta haweenka gargaarka waxbarashada jubbaland iyo xubno ka socday qaramada midoobay iyo unisef wasiirka wasaaradda qorsheynta jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa sharaxaya qodobada looga hadlay kulanka balaaran oo ka socday unisef oo uu hogaaminayo wakiil xigeenka u qaabilsan soomaaliya wafdigaas waxaa kaloo wehelinayay wafdi kale oo ka socday xafiiska wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya oo ayagana u imaadeen arrimo kale horumarineed iyo dhinacay iskaashiga dowladda shirkan waxaa qeyb ka ahaa wasaarada iyo hay-ado kale oo dowladda waxaa nagala soo qeybgalay wasiiro sida wasiirka biyaha iyo tamarta wasiirka waxbarashada wasiirka caafimaadka wasiirka haweenka wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha runtii shirkan saddex qodob oo ugu muhiimsan ayaa looga wada hadlaya qodobka u koowaad wuxuu ahaa dardargelinta wada shaqeynta hay-adda unisef iyo xafiiska qaramada midoobey iyo dowladda jubbaland oo runtii aad ay ugu faraxsanaayeen sidii horumar looga gaaray iyo meeluu marayo xiriirkeenna waxaa kaloo aad looga hadlayay mashaariicda ay unisef halkan ka wadaan inay booqdaan iyo ay kormeer ku sameeyaan ay qiimeeyaan caqabadaha jiro iyo wixii maarata laga sixi lahaa ayagana way inay wasaaradaha ka wareystaan meelo kalena way soo kormeereen oo sida xarumaha ama kaamamka idhibiyada si ay usoo arkaan baahida rasmiga ah waxaa kale oo ay looga wada hadlayay maadaama sanad cusub la gale inay unisef kala tashato dowladda waxay shaqooyinka ay horey u haysay maxay ka bedeli kartaa maxaa lagu soo kordhin karaa mudnaanta dowladdu maxay tahay si fiicanan ay wasaaradaha usoo bandhigeen oo runtii aad ay ugu farxeen aanan rajaynaynaa inuu wax badan ka bedeli doono geedi socodka dowlad goboleedka jubbaland dhinaca fulinta mashaariicda hadday noqoto kuwa gargaarka kuwa horumarineedba waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo wasiirada iyo wasaaradaha runtii iyo hay-adaha kale ee dowladda sida wada shaqaynta dhow ay runtii oola leeyihin wasaaradda qorsheynta taasoo wax badan ka bedeli karta runtii geedi socodka mashaariicda iyo in guulo badan laga gaaro marka si gaara waxaa ugu mahad celinaya wasiiradii saaxiibadii ah oo shirka igala soo qayb galay iyo sida dowladnimada ee quruxda badan ay u muujiyeen runtii wada shaqaynta dowladda aad iyo aad uga mahad celinayaa